alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah amaa bacd walaalaha qaar waxay iga codsadeen in dood cilmiyeed lagu qabtay bishii shacbaan ee tagtay saddexlaatankeedii kun afar boqol iyo kow iyo afartankii waafaqsaneyd lix iyo tobankii abriil labada kun iyo labaatankii majmac alfiqhi alislaami oo masale dowladaha islaamka oo dhan dood cilmiyeed ay qabteen oo ku saabsan xagga caafimaadka iyo fiqi ahaan wixii ku saabsan cudurkan koronaha ee covid sagaal iyo toban loo yaqaano iyo wixii ku saabsan oo cilaajin iyo daweyn ah iyo axkaam sharci ah marka waa hay-adii ugu sarreysay ee muslimiinta ka dhexaysay sideedana maaragtay arrimahan nawaasisha iyo waxyaabahan cusub oo yimaada farqi baa u dhexeeya ijtihaad fardi ah iyo ijtihaad oo jamaaci ah haddii waddamadii muslimiinta oo dhan dadkii maaragtay cilmiga sharciga lagu yaqiinay iyo dadkii caafimaadka yaqaanay ay masale ka hadlaan yacni qiimo gaar ayay leedahay marka waa in lagu baraarugsanaada taas marka waxay soo saareen intay sameeyeen guddi markii shirka u dhammaado kadib guddi macnaha si fiican u sii habeeya dardaaranadii iyo dardaaranna soo saareen oo ay faafiyeen markii alla mahadiyeen kadib oo rasuulka sal sl ku salliyeen waxay yidhaahdeen iyadoo la fiirinaayo tiro badnaanta dadka uu cudurkaanu soo ritay iyo dadka u dhintay caalamka oo dhan sidoo kale iyadoo wax lagu dhisaayo faafitaanka cudurkan uu faafay yaa majmacu alfiqhi alislaami dawli oo raacsan ururka atacaawun islaami la yidhaahdo waa meel muslimka ay ku kulansan yihiin wuxuu qabtay marka majmacaasi dood cilmiyeed caafimaad ahaan iyo fiqi ahaanba ee looga hadlaayo cudurkan korona waana tii labaad oo uu sanadkan qabto marka maadaama aan laysu imaan karin yani video meel fog la kala joogjoogo yaa lagu kulmay taarikhdan waa tii aan idiin soo sheegay saddex labaatanki shacbaan kun afar boqol afartan kowdii waafaqsan lix iyo tobankii abriil labadii kun iyo labaatankii ninka maaragtay ururkaas tacaawun islaami amiin caamka ka ah yaa furay shirka oo dood cilmiyeedka isagaa furay si macnaha ra'yiga culammada kuwooda maaragtay tibiga ku takhasusay iyo kuwa shareecada ku takhasusay loo midayn lahaa oo mowqifka midaysan ay uga soo saari lahaayeen arrinkan si dadkii maaragtay madaxda muslimiinta u ahaa ay arrinkaa uga faa'iidaystaan sababtoo ah cudurkaani ma aha cudur dadka kala saaraya ma ah reer hebel iyo reer hebel iyo waddan hebel iyo kada iyo qofka midabkaasuu leeyahay iyo waxaasi ma laha doctor saalex bin xumeyd yaa isaguna kelmad ka jeediyey oo isagu majmaca madax u ah oo ahamiyada maaragtay uu leeyahay majmac alfiqhi alislaami arrimahan cusub ee soo kordha gaar ahaan wixii korona ku saabsan dadaalka lagu dadaalayo sidii wax looga qaban lahaa wax uu ka qabta majmucu uu ka hadlay waxaa kaloo hadlay nin la yidhaha cabdisalaam doctor cabdisalaam alcabaadi oo isaguna amiin ka ah majmuc fiqhi islaami marka waxaa xaadiray golahaas fiqhiga islaamiga ee dowliga ah ee xubnihii ka tirsanaa majliskooda iyo qaar dhakhtaradii ka mid ah iyo culummadii maarata shareecada markii la niqaashay arrimaha oo dadkii ka qayb galay waxaabihii ay soo gudbiyeen iyo waraaqihii ay soo bandhigeen la dhegaystay nadwaduna maaragtay saacado ay socotay yaa waxaa la go-aamiyey in guddi la saaro soo qora dardaaranadii dood cilmeedkaas ka soo bixi laha waa ilaa iyo sideed qofood oo la dhihi karo toddoba ka miduhu waa dad shareecada ku takhasusay midka sideedaadna waa mid nin caafimaadka ku takhasusay oo meel sare ka gaaray oo istishaari ah jaamacad khobor ka taalla kadib marka dardaaranadii sidan ayay noqdeen waa ilaa iyo dhowr iyo labaatan waa dhici kartaa waxyaaba qaarkood inaan soo gaagaabino dardaaranka koowaad cudurkii ayay qeexeen waxay leeyihiin cudurkan coronavirus la leeyahay ama caabuqan coronaha la leeyahay oo labadi kun iyo sagaal iyo tobankii soo baxay covid sagaal iyo toban loo yaqaano waa xanuun ku dhaca neef mareenka oo uu sabab u yahay fayruuskaas ururka caafimaadka ee adduunka si rasmi ah ayuu u sheegay in cudurkani uu yahay musiibo caalami ah bishu markii ahayd koiyo tobankii maars labadii kun iyo labaatankii waxaana loo malaynayaa in fayruskan uu ka soo jeedo oo uu ka dhashay xayawaan asal ahaantii marka xayawaankaas laakiin kaydinaya ee ay hadda si lahubo looma yaqaano xoogaa maaragtay shakigii iyo shubhaduna waxay ku wareegayaan bahalkan kabaliga la yidhaahdo iyo maaragtay bahal cuna quraanjada inkastoon hadda aan akhrinayey maanta in ururka caafimaadka adduunka ay caddeeyeen in kabaligaas uu asal yahay waxay leeyihiin marka in cudurkani uu yani dadku isqaadsiiyo oo qof bani aadan intuu ka tago qof kale uu macnaha ku dhaco arrintaas waa arrin sugan bay leeyihiin aadna u faafsan isqaadsiintuna oo dadkan fayruuskan qabaa ay dad kale wax qaadsiiyaan iyadoo weliba wax ka soo muuqday aanay jirin oo qofkii qof caafimaad qaba wuu egyahay ama maarata xataa wax ka soo muuqdeen waxay u dhexaysaa marka isqaadsiintaasu wax gaarsiisan qandho iyo qufac iyo neeftii qofka ku dhegta marka waa marka cudurku marka uu dhexdhexaad yahay ilaa maaragtay kii daraa uu gaaro waxaa dhici karta marka cudurkani inuu sii weynaado usbuuc dhexdiis ama ka badan oo uu ka tago dhexdhexaadnimadii oo uu galo xaalad aad u adag dad fara badan oo maaragtay cudurkani uu ku dhacay waxay u baahdeen in maaragtay isbitaal la dhigo oo brunto scorse wax la yidhaahdo ama intensive care iyo ayay u baahdeen macnahu waxay u baahdeen kaalmo deg deg ah geeriduna marka laga qiyaas qaato inta qofeedee lagu arka cudurkan geeridu waxay u dhexaysaa boqolkiiba laba ilaa boqolkiiba saddex laakiinse wadamadu way kala duwan yihiin iyo sida xaaladuhu u kala dardaran yihiin ilaa haddana lama hayay leeyihiin tallaal la heli karo oo faafidda cudurkan iyo isqaadsiintiisa looga hortago ama joojiya waxa uun keliyaan haysanaa bay leeyihiin dadaallo uun in lagu dadaalo sidii faafiddiisa looga hortegi lahaa taas asaas noo ahay leeyihiin si looga gaashaanto cudurka inuu dadka ku dhaco waa in gacmihii la dhaqo waa in quficii maarata la celiyo oo aan maarata hawada lagu sii daynin waa in la kala fogaado haddii aan sii fasiro waa in mitir iyo bar ama ka badan ay labada qofood u dhexayso oo aan laisu soo dhowaanin taas baan haysanaa ay leeyihiin un hadda oo lagu hortago cudurkan arrin aada muhiim u ahay ka hadleen waxay leeyihiin aqoonta loo leeyahay cudurkaani ma aha mid dhammaystiran waana mid maaragtay isbabedelaysa hadba wakhtigu sida uu u siyaado yacni wakhti kasta oo cusub culuum cusub baa ka soo baxaysa cudurkan waxaana la garanayaa in cuduradan corona virus la yidhaahdo waa wax qadiima ma og tahay tobaneeyo sano mar laga joogo camalay soo bilowdeen way isbabedelaan marka cuduradan waana maaragtay isu soo ururaan wakhtiyo fara badan taasina waa mid maaragtay xoogaa nugu adkaynaysa inaan cudurkan si fiican u fahamno sidoo kalena adkaynaysa sidii dadka xanuunsan loola tacaali laha dardaarankii koowaad halkaasu ku dhammaaday dardaarankii labaad waxay yidhaahdeen waxaa la garanayaa in shareecada islaamka iyo axkaamteeduba lagu yaqaano oy la gaar tahay tilmaamo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin in xarajkii dadka laga dulqaado oo arrimaha loo fududeeyo oo aan lagu adkaynin haddii la helo wax maaragtay ay adag tahay samayntiisu oo daruurana ay meesha timaado alla wuxuu noo jideeyey ruksooyin dadka mukalafiinta ah u bannaynaya wixii laga xarimay kana ridaaya wixii waajibka ku ahaa inay sameeyaan ilaa daruuradaas ay meesha ka baxdo taasina waa naxariis alla uu dadku u naxariisanaayo iyo dhaqaal uu dhaqaalaynaayo iyo maaragtay deeqsinimadii alle ku yimid fiqiga islaamka qawaacid baa ku jirta iyo xeerar oo fiqi ah oo muhim ah oo lagu socdo waqtiyada ay jiraan musiibooyinkan waaweyn qaacidooyinkan waxaa ka mid ah qaacidatu rafci alxaraji wasamaaxa in xarajkii laga qaado dadka oo wax loo fududeeyo iyo qaacidada ah almashaqatu tajlubu taysiir dhibka badani wuxuu soo jiidaa in arrinka la fududeeyo idaa daaqa alamru tasaca waa qaacido kale iyaduna waa xeer kale haddii arrinku uu ciriiryoomo waasic buu isu bedelaa qaacidada kalena waxay leedahay alakhdu birukhasi awlaa min alcaziimati xifdan linufuus in ruksooyinkii la qaato yaa ka habboon in casiimada la qaato oo ruksadii la iska diido maxaa marka ruksada loo qaadanayaa waa nafti bani aadamka ayaa la ilaalinaya qaacidada kalena waxay tahay iyaduna laa darara walaa diraara ma banaana dhibka iyo isdhibiddu qaacidada kalena waxay tahay altasarufu cala raciyati manuutun bilmaslaxa yani raciya waxaa laga wadaa dadkii la maamulayay ee madaxda loo ahaa tasarufka lagu tasarufaayo wuxuu ku xiran yahay maslaxada iyaga dantooda yaa la fiirinayaa ee ninka madaxda ahi wux raba iskama samayn karo qaacidadaasna waxaa si fiican u sharxay suyuuqti kitaabkiisa alashbaah wannadaa'ir asalka qaacidadanuna wuxuu ka soo jeedaa qowlkii amiirumuminiin cumar bn khadaab uu yidhi anigu nafteyda waxaan ka dejiyey xoolihiinna sidii qofkii xoolaha agoonka maamulayay haddii aan xoolihiina u baahdo waxbaan ka qaataa haddii aan wax helo oo ilaahay iga kaafiyo waa idin soo celiyaa haddii aan maaragtay ka deeqtoomo maba u baahnimo idinkama cuno xoolihiinna rasuulkuna sal slam waa xadiis waxaa jira ka ansaxay ma jiro nin madaxa oo maaragtay ummaddii madax u noqda oo haddana aan u dadaalin oo aan maaragtay u naseexaynin ilaa jannada lamaba galaba marka in maslaxadii guud marka loola jeedo wax la samaynayo wixii maslaxa ay ugu jirto yuu samaynayaa oo haddii matalan ninka madaxdaahi uu xoolihii dadka u qaybinayo ma u banaana in sida uu isagu iska jecel yahay keliya uu wax u qaybiyo laakiin qofba qofkuu ka mudan yahay oo ka baahi badan yahay yuu wax u qaybinayaa sababta wuxuu isagu iska leeyahay maa wix marka waa inuu maslaxadii caamka aad fiiriyo laakiin qofku matalan wixii wax isaga u noqonaya hadday yihiin markaa sidii wanaagsaneed inuu sameeya loo baahanya laakiinse haddana si mubaaxuu samayn karaa laakiinse ninka madaxda ah sidii mubaaxahayd uma banaanaanayso waa sida ugu nacfiga badan dadka waa inuu sameeyo marka qaacidadaasay marka ahlu cilmigu sheegaan marka ninka imaamka ahaa maadaama maarata maslaxadii caamka ahayd isaga shaqadiisa ay tahay tasarufkiisuna uu saa yahay taas macnaha sharax anaa ku daraaya maaha in suu danni looga hortago ama lagu qaabilo sababta shaqadiisuba waa maxay waa inuu dadka maslaxadood uu ka shaqeeyo saasaa asalku u yahay dad kale qaacido kalea jirtay yidhaahdeen oo lilimaami taqyiidun mubaax ninkii madaxda ahaa waxaa u bannaan wix mubaaxa ahaa inuu yacni xadido dadka ingiriiska ku hadlaana restriction iyo waxaas u yaqaanaan hadba maaragtay isaga ikhtisaaskii sida uu yahay isagoo maslaxadii caamka ayd fiirinaya dardaaranka saddexaad wuxuu yahay ee ay soo saareen waxay leeyihin sidaa darteed daruuro ayaa jirtay leeyihiin waa lama huraan in nafti bani aadamka la ilaaliyo caafimaadkiisa in la ilaaliyo waa lama huraan sidaa darteed dadka muslimiinta waxaa ku waajiba inay naftooda ilaaliyaan oy ka ilaaliyaan cudurada inta awoodooda ah shareecadeennuna waxay waajibisay in naftii bani aadamka la badbaadiyo halaaga laga badbaadiyo nafti in la badbaadiyana waxay ka dhigtay xaq uu qof walba u leeyahay oo see ku imaanay arrintaas marka waa in cudurada laiska ilaaliyo intaana imaanin markay cuduradu dhacaanna laiska daaweeyo oo rasuulku wuxuu yiri sal slm cibaad allah addoommada allow tadaawow isdaaweeya fa in allaha tacaala lam yadac daa'an ilaa wadaca lahu dawaa maxaa yeeley alle cudur ma keenin ilaa hadduu keenaba wuxuu maaragtay u abuuray dawo cudurkaa looga hortago oo lagu daaweeyo ilaa daa'an waaxidan moogiy mid mid baan waxba laga qaban karin alharam waa duqnimada bukhaariiyo muslim baa wariye alfaadunoo kala duwanta maxaa yeelay in nafti bani aadamka la ilaaliyaahay waxay ka mid tahay maqaasidii ay u qasdaysay shareecada islaamku ee asaasiga ah ee tiirarkii maaragtay waaweynaa ah taasoo ka sokow nafti in la ilaaliyo maqaasidii maaragtay ku daraysa in diintii la ilaaliyo in caqligii la ilaaliyo wixii doorinaya laga ilaaliyo nasligii la ilaaliyo macnaha tarankii oo zinadii iyo fawaaxishta kaliya la iska ilaaliyo sidoo kale xoolihiina la ilaaliyo alla wuxuu yidhi man qatala nafsan bigayri nafsin qofkii naf dila iyadoo naftaasi aanay naf kala dilin oo laga qisaasanaynin aw fasaadin fil ardi ama aanay fasaad samaynin naftaas uu dilay macnaha naf kalena ma dilin fasaadna ma aanay samayn fasaadku marka maxay ku fasiraan culimmadu waa gaalnimadii waa qof macnaha ridoobay ama maaragtay zaani muxsan ah ama qaaticu ariiq ah jidgooye iyo qofki sameeya iyo muxaarimiinta iyo wax lamid a qofkii marka naf saasoo kale ah oo macsuuma dila fakaanamaa qatala annaasa jamiica wuxuu la mid yahay isigoo dadkii oo dhan dilay oo kale macnaha xagga dembiga oo naartii buu gelayaa oo lagu ciqaabaya sida isagoo dadkii oo dhan dilay oo kale waman axyaaha qofkii nooleeya naftaas oo ka nabadgalay dilkeedii wuxuu ka nabadgalay dadkii dilkoodii oo dhan buu ka nabadgalay qataada wuxuu leeyahay alle ajarkii nafta waa uu weyneeyey dembigeediina waa uu weyneeyey marka qofkii banaystay inuu qof muslima dilo xaqdarro ku dilo isagoo dadkii dilay oo kaleu lamid yahay xagga maarata dembiga sababtoo dadka ka nabadgeli maayaan uu fududaysanaya arrintaas qofkii marka nooleeya naftina oo iska ilaaliya inuu dilana fakaanama axya annaasa jamiica waa asagoo dadki nooleeya oo kale dhammaantood xagga sawaabka sababtoo dadki waa ka nabadgalay marka sharaxa macnaha aayadda aniga ku daraaya iyagoo aayadda unbay soo daliiliyeen sidoo kale waxay xaqu leeyihiin dadkii howlahaas loo egmaday inay dadkii ku qasbaan isdaweyn gaar ah ama daaweyn gaara inay qaataan sidoo kale waxay xaqu leeyihiin inay maaragtay kaalmo deg deg ah oo caafimaad iyo xorriyad ka qaad xagga caafimaadka ah ay sameeyaan si loola tacaalo cudurkan musiibada weyn ah sababtuna waa maxay waxyaabaha caqiidada muslimka ee keensanaysa waxaa ka mid ah in cudurka iyo caafimaadkuba gacanta alle ay ku jiraan isdaaweynta iyo in maaragtay daawada la isticmaalo waa asbaabtii oo la qaatay waayo wax kale maaha asbaabtii alla uu caalamkan dhex dhigay oo la qaatay waayo mana bannaana in laga quusto naxariisti alle iyo faraskiisi waxaa mar walba munaasab ah in raja ay jirto in caafimaad la helaayo idanka alle sidaa darteed waxay yidhaahdeen towsiyaadkaas oo tti saddexaad ah oo aan aakhirkeeda hadda marayno iyo dardaaranadaas waxay yidhaahdeen islaamku wuxuu diidayaa bay yidhaahdeen maadaama naftu ay qaali tahay oo in la ilaalinay ay waajib tahay daawadeedana lagu dadaalo islaamku wuxuu diidan yahay waxa lagu magacaabo manaacat alqatiic aw aljumhuur isdifaacid tabiici ah yacni qofkii xoog leh reerka ha u haro waayo macnuhu gaaladaa waxaasoo kale laga sheegay macnaheedu marka maxay yihiin waxaas manaacat alqatiicaas aw aljumhuur yacni waxaa dadka loogu yeerayaa inuu cudurka iska faafo ha iska faafaa leeyahay meeshu raba ha gaaro waxaa ku dhimanaya dadkii mudnaa inay dhintaan sidii dadkii da'da ahaa oo kale waayeelka yaa dhimanaya iyo kuwii cuduradooda ay badnaayeen gaalada qaarkood oon hadda rabbigood aqoonin yaa waxaas dhaqan ka dhigtay ama caado ka dhigtay taasi marka ma bannaana waxay ka hor imaanaysaa isdaaweyntii laysfaray sharci ahaan marka maanta kelmadeennu halkaas ayay nooga eg tahay haddii alla yidhaahdo inta kalena waa dhammaystiri doonaa wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online